idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa
kulanti waxaana wanaagsan khayaarta hawada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba ha joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda oo hadaan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaadda waxaan kaga hadli doonaa maxaa loo fasiran karaa go-aanka dhexdhexaadnimada leh ee soomaaliya ay ka qaadatay muranka u dhexeeya wadamada etoobiya iyo masar waxaan sidoo kale eegi doonaa saameynta khilaafka labadan wadan oo ku leeyahay soomaaliya iyo weliba maadaama soomaaliya ay ka tirsan tahay jaamacadda carabta jaamacadda carabta fadhigeeduna uu yahay kaahira sidoo kalena midooda africa xubin muhiim ay ka tahay fadhigooduna uu yahay adis ababa labadaas magaalo ee fadhiyada muhiimka u ah ururada ay ku jirta soomaaliya saameyn intee laeg ayuu ku keeni karaa khilaafkan etoobiya iyo masar udhexeeya iyana waa falanqay doonaa waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya oo marti inoogu ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya rofesor shaafici yuusuf cumar oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya oo qadka telefoonka finland ku jira maxamed caalim oo ah falanqeeya arrimaha caalamka iyo weliba geeska africa aqoon-yahana ah waxaa sidoo kale nagu soo biiri doona oo nairobi inooga soo biiri doona rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo asna aqoon-yahan falanqeeya ama ka faalooda arrimaha africa dhammaantiinba martida waxaan leenahay soo dhowaada waa in kaga mahad celinaynaa waqtigiina ugu horeyn waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye mudane wasiir maxaa lagu fasiri karaa go-aanka soomaaliya ee ka qaadatay muranka u dhexeeya dowladaha masar iyo etoobiya aada iyo aad baad umahadsan tahay sida dowladdu qaadatay waxaweye dowladuhu mawqifyada caalamiga ama kuwa gobolka had iyo jeer dee dawlad kasta mawqif bay ka qaadataa haddii gobol lagu weydiiyo iyo haddii ay iskeedu go-aansato inay iyadu iyadu bosishankeeda muujiso marka si aad og tahay soomaaliya waa dal burburay oo muddo badan dagaalo sokeeyo kusoo jiray dawlad curdina oo hadda maaragta dhismaysa runtii guulo badan gaadhay rajo badan qabta inay si buuxda dalkeeda iyo siyaasadeeda guda iyo dibadba u maamulato dawlad rajadaas aada u weyn tahay oo qabto obay muuqato weeye laakiin kasoo kabanaysa burburkii dagaaladii sokeeye iyo iyo iyo dagaaladii argagixisada oo weli dalka kusii dambeeya dhibaatooyinkii kala kulantay marka mawqifka dawladda soomaaliya ama khaliijka ha noqdo ama geeska africa ha noqdo ama africa ha noqdo waxa weeye wax kasta oo khilaafaada hoo jira in lagu dhameeyo wadahadal ee aan la lagu dhamaynin maaragtay khilaaf iyo dagaal in aan lagu dhamaynin marka uu dalaal labada dal ee walaalaha ah labadaba aanu saaxiib la nahay africa ku yaala waxaanu doonaynaa wixii ka dhexeeya ee ku saabsan biyoxideenka iyo wadiga nile inay ku dhamaystaan wadahadal soomaaliyana qayb ka noqon karto oo wadahadalada iyo isfahamsiinta wixii doorahe uga banaan ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intuba iyo dawladduba doonayso inay qaadato marka mawqifkeedu waxa weeye wixii khilaafaada ee jira wadahadal ha lagu dhameeyo
mudane wasiir aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga dib aan kuugu soo laaban doonaa rofesor shaafici yuusuf aan rabaa inaan siiyo rofesore go-aankan wasaaraddu ay qaadatay sidoo ku yimaaday maxaase soomaaliya ku dooratay go-aan dhexdhexaadnimo ah inay qaadato
mahadsanid soomaaliya o dhan waan salaamayaa marka hore waxaan salaamayaa wasiir maareya oo si fiican u sharaxay soomaaliya sida uu caddeeyey danjire danjire cawad wasiirka arrimaha dibadda waxay qaateen mowqif dhexdhexaada siyaasadda arrimaha dibadda ayaa waxay ku dhisan tahay qoonyar socod mana waxaan dabcan waxaana jira eh, dowlada iska doonaya in la huriyo dabcan geeskan la huriyo si khayraadkooda eh, loo isticmaalo badanaa En, midda kale en, soomaaliya eh, waxaa dan ugu jirtaa en, marka ay eh, daraasad ku samaysay en, in aanan eh, weli eh, wasaadadii loo baahnaa eh, dhexdhexaadintii loo baahnaa inaan la sameynin inay ayadu doorkaa qaadato sida switzerland iyo maraykankuba ay u qaateen eh, dagaalkii labaad marka soomaaliya danteeda ayaa waxay ku jirtaa in ay dhexdhexaadiso dadka walaalaha midda kale annaga etoobiya laftanada waxaa naga dhexeeya en, eh, en, biyaha eh, intaan taa kale aan faragelin lahayn oon oon aaminsannahay eh, in maraykanka iyo iyo ay xoogaa ay degdegeen oo la siin lahaa wakti jaamac jaamacaddul carabiya ee maraykanku ay degdegeen waxaan qabnaa laftanadu inaan uga faa'iidaysano eh, labada webi oo annaga noo dhexeeya inaan jaanis ka dhigano oon taa ka hadalno oon tanna aan doorka soomaaliya uu noqday sida dowladdu ay sheegtay wasiirkuna hadda uu ka dhawaajiyey en, hab wasaada oo dhexdhexaadnimo ah, sidaas ayay dowladdu qaatay maslaxadeedana sidaasaa ugu jirto imageka muuqaalka eh, imageka dowladdana kor ayuu u qaadayaa dabcan inaanan anagu mar walbaba wax naloo yeedhin karin oo walaalkanaga marka ay uu khaldamo aanu sixi karno iyaga laftooda egypt hadduu dhib dhaco laa qadar allah waxaa dan u ah inaan anagu dhexdhexaadino oo ay helaan eh, qof ay dad ay walaalo yihiin oo isleeyihiin oo dhexdhexaadin kara waa mahadsantaa profesor shaafici maxamed caali maasiin ayaa uu finland jooga maxamed soo dhow ee ee arrimaha geeska african aad baad ula socotaa ee maxaa loo fasiri karaa go-aanka hadda soomaaliya ee qaadatay ee dhexdhexaadka ay kaga tahay muranka etoobiya iyo masar u dhexeeya
marka hore waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha waxaa kaloo taabaya wasiir maareeya iyo walaalka shaafici marka adduunka waagii hore waxaa jiraysa urka dhexdhexaadinta ama urka dhexdhexaadka ah muddo hadda laga joogo eh, soddon sano kadibna waxaa hadda eh, loo loo guuray adduunyada u guurtay global wax la yidhaahdo marka eh, dhexdhexaad waxaa loo fasiri karaa inay dowladdu soo saarto bayaan ay ku cadaynaysa inkastoo shir shirkii jaamacadda carabta ugu timid ee dowladda soomaaliya u codaysay in qaraarka masar la taageero Eh, haddana waa inay dowladdu soo saartaa dee go-aan reer wasiir ah oo xukuumadda ah oo ka tarjumaya eh, ma- inay soo saarto dikreeto ay leedahay labada dowladood ay ugu yeerayso in wax walba loo maro sharciga eh, labada wuxuu ku weli jira african union dalalka african union qaabkee ayay khilaafyo eh, ay isugu iman jireen ama ay dhex mari jireen qaabkee loo mari jiray maadaama ay soomaaliya ku jirto jaacadda carabta african union eh, hadda waxaa looga faa'iidaysan karaa african union processka marka eh, xukuumadda soomaaliya eh, caqabado badan baa horyaala constitution ma laha oo dee mireyn kara waqooyiga koonfur eh, siyaasad arrimo dibadeed oo arrimaha gudaha laga maamulo oo cirki iyo dhulki iyo baddi ma laha Eh, dadkii soomaaliyeed waa dad eh, dagaal u daa- daashaday marka waxaan noqon karnaa qori laba dhinac laga gubi karo oo masar waxay waxay- waxay awood u leedahay inay kooxa kaloo soomaaliyeed oo madax bannaan oo aan dhahayn anaku federaalkan ku jirna ama ka baxsanahay inay isticmaasho waa tahay marka Marka, go-aankan dowladda go-aankan laga maxamed qabo.
waxaa lagu fasiri karaa
go-aanka waxaa lagu fasiri karaa dee dowladdu inuu silence waa go-aan silence ah markaa shaki badan buu keeni karaa sidii kii qadar oo kale dhexdhexaad dhexdhexaad waa inaad soo saara dikreeto aad eh, labada wadaba u cadaynaysid in lagu kala baxo kii kii qadar waxay ahayd qaliijka in jaacadda carabta lagu kala baxo kana in african union lagu kala baxo markaa dowladdu wax qoraal kama hayno markaa go-aanka waxaa lagu masiri karaa go-aan laba af leh laba dhinac laba dhinacoo loo qaadan karo
waa oo tahay qatartiisa leh ee profesor shaafici maxaa kaga jawaabaysaa ee eedaas ka imaanaysa maxamed cali
Ah, ah, maxaa cali waa salaamaya En, waktigan hadalka uu yidhi midowda africa dabcan ha taas darteed ayaaba muhiim ah inaan anagu dhexdhexaad ka noqono Eh, midowda africa dabcan anagu waxaanay dad ah, eh, waxa wax jooga ciidamada africa ayaa jooga meesha Ah, marka mar walba waa inaan xiriirkooda aan ku saleynaa maslaxadda guud En, ah, dhinaca kale masar ah, ma sameyn karto hadda in ay huriso sida uu leeyahay eh, stateyada waktigaas hadda waa lasoo dhaafay Ah, dee dowladdu hadda awood bay u leedahay oo laguma dayi karo intaas gudaha iyo dibaddaba En, laakiin eh, waxaan dhihi lahaa tani waa janis ma ahan in loo arko eh, neutralka inuu yahay eh, wax negative ah waayo waa waa chanceka ay soomaaliya ay ku muujin lahayd ya dabcan eh, new zealand markay muujinaysa lafteeda neutralka awood maysan lahayn dabcan eh, wayna ku guulaystay sidoo kale maraykanku En, marka saaxiibkay arrintaa lama qabo Ah, waa waxaa tahay annaga profesor shaafici maslaxadda ee laba maxamed ayaa wuxuu muhiim ah.
yidhahday ee Inaad maslaxad kale maxamed maxamed wuxuu yidhahday ee arag ee maxamed waraqa ku dabtay, maslaxad ilaahdood.
wuxuu ku tilmaamay fasalka ee go-aankan dhexdhexaadnimada mid aanan caddayn oo eh, wax waxa mataqaanaa go-aan eh, eh, mataqaanaa rasmi uusan muujinaynin marka adiga ka aragtidaada ka aqoonyan ahaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan taha maxaa lagu fasiri karaa go-aanka haatan soomaaliya qaaday markaa waxaan duraysaa umalaynayaa saaxiibka inuusan ka warheenin eh, warqad cad ayaa d- wasaaradda arrimaha dibadda d- ay soo saartay ay dhexdhexaadnimada ku muujinayso Een, midda kale annaga maadaama ay dowladdu ay u aragtay eh, in wakti badan la gelin karay wasaadadan oo negotiationkan eh, wax- waxaan u aragnaa in la degdegay Een, waxaana dowladdu ay hadda ay dalbatay inay dhexdhexaadiso waana filayaa in ay eh, arrintaas ku guuleysanayso laakiin waa taa ma ahan wax hadda inta carabta lagu yidhi eh, ah, waan idin- waxaan u safraynaa egypt haddana anagu lama dhihin arrintaas sidaas ma ahan dowladda soomaaliya mowqifkeeda wuu caddaa dabcan eh, wasiirka arrimaha eh, dibadda wuxuu la hadlay idaacadaha taasna waa official weyaan soomaaliya mowqifkeeda caalamkao dhanna wuu ogyahay Een, dabcan xataa ethiopia way dalbatay in la- inay caddeeyaan jabuuti iyo soomaaliya Eh, Waa tahay.
marka way iska caddeed oo ayagoo lagu qancinayo eh, Wa- wa- taas marka wa- waa waxay ahayd mahadsantaha arrin kacad.
Eh, professor shaafi waa mahadsantaha oo kugu soo laabanaya maxamed haye eh, wa- waxa uu leeyahay eh, ninka wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan eh, mowqifka soomaaliya waa cadyahay eh, waana go-aanka ugu fiicnaa oo soomaaliya ay qaadan lahayd marka soomaaliyana hore sidaan ognahay waxay go-aan noocan oo kale ah ka qaatay eh, khilaafka iyo khaliijka Eh, dad badanna way ku ammaaneen in soomaaliya aysan dhinacna la jirsan
waxa weeye eh, eh, go-aankii khaliijka dowladda soomaaliya dhexdhexaadnimadeedii waxay ku dambeysay inay la tabato dowladda qatar ee xiriirka heshiis dhaqaale iyo mid iskaashi Eh, tii kalena waxay ahayd in safiirkii iyo saldhigyadii imaaraadka ee soomaaliya laga xiro in lacagahooda la baaro marka taa dib ugu noqon mayno hadda arrinta wadiga niil waxay taagantay boqol sano Eh, wadiga niilna waxaa loo masar loogu ogolaaday furitaankii eh, kanaal suways oo isagana muddo boqol sano ka hor la furay oo la dhisay marka eh, masar eh, iyo etoobiya haddii arrinta wadiga niil isku hayeen muddadii boqolkii sano ugu dambeysay gaar ahaan hadda soddonkii sano ugu dambeeyay dhowr shir baa ka dhex dhacay suudaan iyo aldaafa marka go-aanka soomaaliya suu walaalkii shaafici sheegay weeye soomaaliya waxay ka mid tahay ilaa webiyada eh, dalalka biyaha etoobiya soo marka faa'iidaysta oo laba webi baa etoobiya ka yimaada haddana w- cabsi laga qaba waa blue nile oo ah buuraha etoobiya ama ethiopian mountains biyaha ka yimaada in biyo xiraan loo samaystay marka eh, soomaaliya laftirkeeda way ka faa'iidaysan kartaa inay la sameeyo ururka eh, eh, webiyada africa oo urur cusub laga dhigo oo maadaama adduunkii ay dhibaato mataqaana sanadii ugu dib abaaro badan ay dhaceen marka eh, go-aanada siyaasadeed ee dowladdu gaarayso aniga iyo dadkeena arrimaha somalia ka falqooda waxa weeye Eh, haddaba dekeda berbera waxaa ka howlgala oo mataqaana d b wall oo somaliland ah dowladda soomaaliyana mataqaana eh, badeeda iyo cirkeeda dhulkeeda ma kontarooli karto waxaas hadda waxaan shaafici sharxaad uga baahnay ma aha dalkiina dastuur ma laha loo codeeyey oo ummadii u codeysay inay dalkooda daafacaan Eh, isku dhaf ciidan isku dhaf sharci isku dhaf cadaalad isku dhaf waxbarasho isku dhaf caafimaad marka go-aamada noocan oo kale ah ee dowlad eh, kasoo kabanaysa dagaal sokeeye ee gaari karta waa inuu ahaado go-aan gurguuranaya oo aada u gurguuranaya waa taa oo eh, u baahan in si fiican loo fasiro haddii kale eh, soomaaliya waa meel gubanaysa basiin kale lagu shubi karaa saasaan aaminsan annaga Eh, waa taa waa mahadsantaha eh, professor caalim eh, wa- waxaan siinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska eh, maareye eh, mudane horey soomaaliya go-aanka uga qaata markaan dib ugu laabano eh, khilaafkii wadamada khaliijka eh, soomaaliya ma ku caanamaashay mase eh, maxaa inooga sheegi kartaa waxa soomaaliya la dhihi karo eh, way ka gaarto go-aankaas
haa way ku caanamaashay oo si fiican bay ugu caanamaashay wadamadii khaliijka een, wax badanna way ka gashay inay heshiiyaan Een, la- labadii dhinac baan saaxiib baynu saaxiib baanu ila nahay intii aanu maragtay annakoo annaku dibu kabasho dawladeed dibu kabasho dal dibu dhis ku jirna intii aan conflict iyo geli lahayn een, labadii dhinac ee khaliijka ee walaalaha ahaa ee isqabtay labadaba saaxiib baanu leenahay labadaba xidhiidh wanaagsan baanu leenahay Een, wax badanna waanu ama golayaasha wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynayaasha iyo tagaan ha- madaxweynaha iyo tagaan ha noqdeen wax badanna waanu ka galnay inay isu soo dhawaadaan rajo weynna waan ka qabnaa inaan in lagu guulaysan doono laakiin si fiican baanu ay dowladdu uga faa'iiday oo een, een, sensitiivadii ama dagaalkii u dhexeeyey een, een, een, eh, wixii ugu dhex khilaafkii soo kala dhex galay wadamadaas meel fiican baanu ka istaagnay oo dalku ku faa'iiday runtii
waa taha wasiir waa mahadsantaha profesor caalima ku laabanay caalim soomaaliya sida wasiirka uu sheegay way ku caanamaashay go-aankii hore khaliijka hadda marka maxaa diidaya maadaama soomaaliya go-aanka hore qaatana lagu ammaanay in haddana go-aanka dhexdhexaadnimada ay ka qaadato etoobiya iyo masar
go-aanka wax diidaya ma jiro dhexdhexaadnimadu waa inaad samaysaa kow khibrad aan u leenahay xaaladda siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibaddu waxay u qaybsataa sideed awoodood awooda sharci dejinta siyaasadda arrimaha dibadda oo ah guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka wasaaradda oo ah wasaaradda siyaasad ahaan fulinaysa siyaasadda arrimaha dibadda iyo maqaamka caalamka ka taagan tahay xag dhaqaale xag siyaasadeed waxaa jira wadamo yar yar oo maqaamka siyaasadda arrimaha dibadda caalamka meelku ka taagan waxaa kamid ah wadanka stabrock wadanka qatar wadan yar weeye haddii siyaasadda arrimaha dibadda caalamku meel weyn buu ka taagan yahay maaragtay dalaalka wuxuu heshiisiinayaa afghanistan iyo dalabaan marka waxyaalaha waxaan diidna hadhow in layska daba hadlo hadda ka horna go-aankii qadar guddiga arrimaha dibadda baarlamaanku warqad buu soo saaray uu leeyahay dowladdu way ku degdegtay go-aanka xaadnimad ah oo baarlamaanka lama socotiin marka dowladda soomaaliya annagu waxaan kala talinaynaa xaggii farsamo ah waa inay marka hore maadaama ay tahay dal ku jira dibadhis siyaasadeed dibadhis dhaqaale dibadhis muxuu ah wacyi bulsheed in wixii loo maro maadaama waddanka uu waddan yahay in go-aanka uu noqdo go-aan marka hore laga tashto oo guddiga baarlamaanka la wargeliyo xukuumaddii la wargeliyo dowladihiisii hoose loo wargeliyo inay ethoobiana weydiisatay prime minister baan dirayna annakii jabuuti masarna wayna weydiistay wasiir mataqaanaa ku-xigeenkeedii wasiir dowlaheedii noo soo dirtay ama sarkaalka ugu sareeyey qaybta arrimaha dibadda xabariyi ma aha dowladda soomaaliya siyaasaddeeda iyadaa iska leh waa inay ku cabirtaa siyaasadda dadkeeda iyo dalkeeda cabirka lagu saari karo marka waxaan aan ka baqaya haddii beri guddiga arrimaha dibadda baarlamaanku yidhahdaan arrinta waa lagu degdegay yaa mas-uuliyadda qaadaya soo ma noqonayso in kala qaybsanaan soomaaliya laakiin laakiin sida wasiirka iyo profesor shaafic wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegeen wax deg dega ma jiraan oo dowladdu way ka fiirsatay go-aankan
dowladdu go-aanka way ka fiirsatay waxaa xaaladda dalka hadda waad ogaan doontaa maalmaha soo socda ogaan doonaa meesha ay ku dambeynto maxay taha profesor maxamed caalim cabsida jirta haddii aan dul istaagno maxay taha dowladdana mas-uuliyiin ka tirsan nagala qaybgala ayagaa ka jawaabaya
waxa weeye dowladda etoobiya siyaasad ahaan hadday hadda barasha soo saarto dalalka geeska africa oo jabuuti iyo soomaaliya ka mid tahay waxaa dhici kara inay dowladda masarna iyo dunaasiin inay soo saarto iyadoo culays dowladaha dega geeska africa ama jabuuti ama timaado ama ay wafti usoo jeedo somaliland usoo dirto ay somaliland muqdisho wax ka bedesho ama ay puntland u dirto way taasi noqoto dee wax soomaaliya noqoto meel lagu dagaalamo oo noqoto sidii dagaalkii waa mahadsantaha waa mahadsantaha cabsidaas wasiir wasiirka warfaafintana waa weydii doonaa laakiin profesor shaafic yaan rabaa inaan ka hormaro shaafic cabsidaas maxamed caalim oo sheegayo ma qabtaa mase waa imaan kartaa
profesorku wuu mahadsan yahay ma jirto cabsidaas ma jirto sorry cabsidaas ma jirto dhinaca kale aan u saxo ururka webiyada ah hadda igad ayaa iyo dowladda waxay wada wadaan hab oo process oo habka uga uga faa'iidaysan lahaayeen soomaaliya dhinaca kale cabsida xataa hadday jirto waxaa lala xidhiirin karaa inay masar lafteedu ay qayb ka ahayd isku dhacii geeska africa lixdan iyo afartii dhinacaas maadaama ay ay jiraan dalal sidaan hore u sheegay khayraadka ama ha noqdo biyaha ha noqdo ama shidaalka ha noqdo ama dekedaha ha noqdo hurinaya ay jiraan iyo dalalba ka qayb qaataba oo kasoo horjeeda xataa in la burburiyo turkiya iyo yemen oo iska cad marka soomaaliya inay sida uu sheegay waa sax ayada ayaa mowqifkeeda iska leh marka soomaaliya waxa ay ku salaysay sida uu wasiirku sheegay maslaxadda dalka oo waa maxay inaan ama maslaxadanada aanu raadsano oo aanan furin oo doorka soomaaliya uu noqdo qunyar sacabnimo iyo inaan xalino uma malaynayo halkaas inay khatar ku jirto dowladdan waxaana iskale waa in la gartaa horta baarlamaanku waa sharci dejin waxa iskale executiveka ayaa iskale fulinta iskale mana ahan arrinta in laisku laisku khaldo dowladdu waxay dowlad ku tahay inay go-aan qaadato maslaxadda bacdigada iyadoo la tashanaysa waa mahadsantaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska mudane go-aanka hadda aan fiirino soomaaliya ay qaadatay waxay ka qaadatay laba dal oo xiriir waaweyn leh ee soomaaliya sidaan ognahay soomaaliya waxay ku jirtaa ururka jaamacadda carabta oo fadhigiisu yahay qaahira iyo ururka midooda africa oo asna fadhigiisu uu yahay addis ababa labada dowladood labada urur xarumaha ay ku lahaayeen ayaana haatan khilaafkan oo u dhexeeya marka ka waran soomaaliya culeyska kasoo wajihi karaa muranka masar iyo etoobiya
waxba culays nagu keeni mayso dee wanaag un baanu gelaynaa boosishankaa dhexdhexaadnimadaanu qaadanay mowqifkayguna waxa weeye wixii khilaafaadahoo jira wadahadal ha lagu dhamaysto marka wax haraja kuma jirno labada wadaba saaxiib baanu lanahay wixii aanu gelaynaana waa wanaag wey
waa taha wasiir dadka qaara waxay dhahaan soomaaliya inkastoo arrimihii carabta dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay haddana dhinaca qadar ay jirta marka taa dadka maxaa ugu jawaabaysaa dad dooda ka qaybgelaya ayaana aragtidaasi qaba
waa iska fikir qofka oo fikirkiisa waa dhiiban karaa laakiin maha waxa realitiga ee xaqiiqda maaha waxa xaqiiqda ah waxa weeye dawlad markay tidhaahdo mowqif dhexdhexaadaan qaadanay wax muuqda weeye golayaashay tagtay ka muujisaa mowqifyada labada dal isku hayaan ama la- isku hayaan bay muujisaa waa wax practicaalahoo dee meel walba wasaaradda arrimaha dibeedda laga arki karo shaqadeeda laga arki karo wax oo mu- oo qarsoon ma aha labada dal waxbay kala riixanayaan waxbay isku hayaan mowqifyo keenayaan haddii abeedo keenayahay taageeray u baahan yihiin intaba dhexdhexaad bay soomaaliya ka ahay marka wax wax ka jiraan ma aha waa wax maalin kasta markii jaamacadda carabta la isugu tago markii ururka islaamka la isugu tago markii qaramada midoobey la isugu tago waa wax muuqda dee oo maalin kasta la arki karay in soomaaliya dhexdhexaad ah
waa tahay mudane wasiir ee aad aa umahadsan tahay ee waxaa inagu soo biiray professor fu'aad xaaji ee aan aad uma uga ma- u mahad celinayno ee ee professor soo dhowo waqtigaaga waa kaaga mahad celinaynaa ee goordhow ayaan ku siinayaa laakiin ee maxamed caalim aan rabaa inaan siiyo maxamed caalim ee da- dadka waxaa jira ee, siyaasiyiinta qaarkood oo aragti walba dowladda qaadato ee, walaac ka muujiya iyo cabsi iyo ee, dowladdiina waatan hadda wasiirka warfaafinta hadlay wuxuu leeyahy wax cabsiya ma qabno ee, dowladda aragtideedana ururada la isugu yimaado ee, midowda afrika iyo jaamacadda carabta ay ka muujinaysaa marka walaacan adiga iyo dadka kale ay qabaan muxuu yahay ee, caalim
wax walaaca ma aha wax wax- wax kasta waxbaa lagu cabiraa haddaad wax qoyo waxbaa lagu cabiraa wax qalan waxbaa lagu cabiraa siyaasadda waxbaa lagu cabiraa arrinta webiga ee niil waa arrin ay masar u aragto in nationalkeedii ama qadiyad ama nolosheedii dadkii ku noolaa ee, ee, ee, waxay cunaysay gaar ahaan qubuska waxa la yihahdaa waa waxa burka laga sameeyo oo sarreenka digirta ee, in laga laga joojiyo waana waxay waxa leeyihi waxaadan lahayn oo mataqaanaa aad ee, kugu maqan waxaad leedahaad moodaa ama waxaad waxa weeye ma waxay u qaatay in webiga niil ay leedahay ee, ma ay may eegin webiga niil inuu u kala baxo white niil iyo blue nile iyo intaasoo duuladoo soo dhex maro ee, waxaana daminhaan loo siiyey kanaal suways baan isticmaalaynaa haddaan reer yurub nahay iska qaata hadda adduunku wuu isbedelay ee, wararku jaraa'idada caalamkaa galay bangiga adduunkaa galay maraykanka galay masar waxay kala dhigan tahay inay daga inay dagaal ka xigto ee, arrintaas waxaana mataqaana arrintaas ee, dowladaha yurubiya kusoo jeediyeen marka annaga waxaan fiirinaynaa masar markaan kenya ishaynay Waa ama tahay.
jaamacadda carabta Wa- waa mahadsan tahay qadiyadeena badda way nagu taageereen aan su-aal ka Waa- bixin waa mahadsan tahay, qadiyadeena Maxamed Cali.
badda way nagu taageereen dowladaha carabtu qadiyadda badda way nagu taageereen go-aan bayna soo saareen in soomaaliya ee, arrinteeda badda ah iyo xuduudkeeda iyo dhulkeeda mar kastana ururka jaacadda carabta wuxuu nagu taageeraa ee, ee, xuduudkeenna iyo mataqaana midnimadeenna iyo siyaasadeenna marka waxaa laga rabaa nafteena maadaama ay masar iyo etoobiya yihiin inaan ee, loo fiiriyo arrintan inay tahay arrin serious ah dadka Waa- waa reer tahay, masar ee, soo bartay soomaaliya iyo Wa- waa tahay Ma- maxamed aad aa umahadsantaha ee waqtigaan ka faa'idaysanaynaa ee labada wadan ba runtii aaday muhiim soomaaliya ugu yihiin ee wadan wadan ka liitama jira laakiin ee waxaan siinayaa professor fu'aad ee xaaji cali oo inoogu soo biiray ee professor soo dhowow aragtidaada dooda ka waran waa dhawaadiyo aadaad umahadsan tahay aniga waxaan kusoo gaabinaa arrintaasi ee arrinta masar iyo- iyo ka dhexaysa ee, webiga niga waa boqol sano ka hora arrintan laga hadlayo ingiriiskiya ka hadlo waa heshiisyo badan laga hadlay anagu taas lama qosayso automatically soomaaliya waxay u baxdeed inay ku ay ka mid ahaato ee, wixii ay sheegeen ururka carabta ay ka aabsanaato aysan wax kal go-aan gaara ay qaadan laakiin ugu dambeynta waxaan ognahay etoobiya ma aha ee, iyo xareenkii ugu horreeyey suubiso waaye laakiin noqon maayo kii ugu dambeeyey waxaanan ognahay ninka keyrkii loo xeeriyo hadda soo qoyso inay jubba iyo iyo haddii alla ku idmaa shabeelle ka suubi doonto taasina waa inaan ku talagalnaa oo annaga aan ankeed ku haysana marka inaan hadda u sabcin biyaha ay yaraynaysa gooyinayso beri ma ah waa luga kugu imaanaysaa etoobiya iska dhaaf webigaad ka hadlay colosheeda ka imaanaya annaga badda inay usoo socotaa marka aniga arrintaasi xoogaa ma ila qorxoono waa waa mahadsantaha ee professor shaafici ee walaacaas labada aqoon-yahaman ay qabaan maxaa uga jawaabaysaa halo Siyaasiyiinta- professor shaafici yes bilisoo kuma maqlaa waa taa labada professor waa maqashaa umalaynaa doodooda aragtidaada maxay tahay oga jawaabayso jaamacadda jaamacadda alcarabiya anagu dabcan waa waanu ka mid nahay wasaadada ay qaadatayna waxay dan u tahay dabcan masar oo walaalaha anaga iyo etoobiya waxa laisku hayo waxa weeyaan waktiga la buuxinayo toban sano inuu noqdo iyo inuu afar sano toddoba sano noqdo marka labadaaba waa sax sida ay sheegeen waa yacni geeri iyo nolol bay ka xigaan marka inaan dhinac iska raacno oon aragno dadkii walaalaha anaga oo isleenayo caqli ma ahan dhinaca kale aan u noqdo hadalkii ahaa siyaasiyiinta badana oo qaylin doono siyaasiyiinta qof kastoo muwaadina waxaa laga rabaa inuu ku saleeyo hadalkiisa markay arrimo dibad noqoto dalkiisa weligeed ma dhicin dabcan maraykanka markuu neutral ka noqday waxa waxaa maxkamadda sare waxay xukuntay qof kastoo ka hor imaaday in maxkamadda lasoo taago waxaa horey u dhacday waxaana weeyaan nasiib daro dowlad la-aanta waktigii aan xogaa dowladda isyara khilaafeen walaalahanaga kenya iyo imaaraadka dabcan dad siyaasiyiin oo ayaa waxay la safteen taasna waa wax laga fiican yahay una baahan in la wacyigeliyo laakiin anagu waxaanu leenahay dhexdhexaadinta ayaanu qabnaa inaan wakti fiican la siinin haddana ay ka shaqeynayso master waxay ku doodaysaa waxa weeyaan heshiiskii la galay waktigii gumaysigii hore oyna etoobiya ictiraabsaneen meesha etoobiyana mas etoobiyana ay leedahay waktigaasaan ku buuxinayaa marka mar walba waxaa jirta win win solution waxaan aaminsanahay soomaaliya iyo dowladaha dhex soo dhexgalay inay ku guuleysanayaan laabanaya professor shaafici professor shaafici waa kugu soo laabanaya waqtigaan ka faa'idaysanaynaa maxamed caalim soo dhow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo gabagabadii aan soo gaarnay soomaaliya hadda xiriir wanaagsan waxay leedahay wadamada deriska la ah oo etoobiya ay ka mid tahay marka ka waran fursadaha soomaaliya ay ka heli karto haddii ay xoojiso xiriirka ay leedahay wadamada ugu dhow iyo weliba wadamada imaaraadka wadamada carabta oo kale oo la sheego in soomaaliya muddo dheer dhibaato ay ka jireen haddana wax badan oo carabnimada iyo islaamnimada laga filayo aysan u qaban maxamed calim waa tahay maxamed caliim waqtiga qadka ayaa ka go-ay waa ka xunahay wasiirka warfaafinta ayaa soo dhaweynaya mudane wasiir waxaa la leeyahay soomaaliya marka la fiiriyo xiriirka arrimaha dibadda iyo isbeddel weynaa jira iyo qaabka ay wasaaradda arrimaha dibadda ay ula dhaqmayso wadamada dibadda marka maxaa isbedelay ama ma jirtaa siyaasad isbeddel ah oo xukuumaddu ay leedahay oo arrimaha dibadda ay ku wajahayso wallaahi waxay horta marka horeysaa dawladihii oo dhan waxaan dhihi karaa waa lasoo dadaalo qaran burburay wax ciyaara ma aha qaran burburay waa dhibaato weyn weeye marka dib u dhiskaas dalka waa lasoo ninba waxbuu kusoo daray laakiin dawladda hadda jirta runtii marka ugu horeysa guulaha ugu waaweyn ee gaadhay waa dawlad wada socota waadiba dawladihii hore ra-iisal wasaaraha bedel ra-iisal wasaaraha kala bedel kaasoo waktiga ka dhumin jiray amniga dib u ridi jiray siyaasadda dalka wereer gelin jiray dalka dhaqaalihiisu ku burburi jiray dowladnimadiisu dib ku liciifi jirtay guusha ugu weyn ee dowladdan ay horta dheer tahay dowladihii soo maray waa inay ilaa labadii kun markii lasoo aasasay hadda tahay dowladda kuwa ee wada socotay saddex sano afartii sano maandoodkeedana wada dhamaysan doonta insha allahu tacaala marka guulo badan baa la gaadhay xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga siyaasadda arrimaha dibadda guulo badan baa la gaaray marka waxay kaga duwan tahay wax badan waa ka commitment badan tahay waa ka qorshe adag tahay dalka dowladnimadiisu way xoogeysatay mandatekeedana ku jirtaa inay soo celiso hankii iyo
waa tahay mudane wasiir aada umahadsan tahay waxaa inagu soo biiray professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo jooga nairobi professor soo dhawow waa ka xunahay taleefonka ayaa kaa weynay xilli hore ayayd inaad dooda ka qayb gasho waa ku ballansanay saakay marka hadda gabagabadiyaa maraynaa ka waran fursadaha soomaaliya ee ka heli karto haddii xiriir ay la yeelato wadamada deriska la oo etoobiya ay ka mid tahay haddii xiriirkaas la xoojiyo iyo fursadaha ay ka heli karto wadamada carabta oo iyana carabnimo iyo islaamnimo muddo dheer soomaaliya xiriir oogala dhexeeya jaamacadda carabtana ay ku jirto
horta walaal waxa weeyaan mid inaad ogaataan aaday muhiim u tahay waddankan ethoobiya waxaa ku nool dad muslimiin ayaa ku nool boqol kiiba lixdan waddanka ethoobiya muslimiin weeyaan waxaa ku nool ilaa toban milyan oo qof oo soomaaliya ku nool oo haddii mashruucan micnaha uu hirgalo ka faa'iidaysanayo marka mus masalada micnaha waa carab iyo masalada islaamnimo hadday tahay islaam islaam ka fiican ma laha maxaa yeelay waddanka ethoobiya waxaa ku nool dadka ku nool boqolkiiba lixdan waxaa muslimiin weeyaan waa dad islaama weliba toban milyan kamid oo soomaali weeyaan marka mashruucani waa mashruuc loogu talagalay inay dadka etoobiya ka faa'iidaystaan waa mashruuc loogu talagalay in yani koronto lagu dhaliyo oo micnaha yani wadanka etoobiya micnaha wadamada jiraanka uu siiyo yani koronto raqiisa uu siiyo ayaa loogu talagalay marka een soomaaliya marka inay dhexdhexaad ka noqoto arrin fiican waaye maxaa yeelay etoobiya dala badan baa ugu xiran wadankan wadankan masaarid waxa jamacata carabta jamacata carabta ku wada jiraan laakiin lafta marka laga hadlo waxay inay Ethiopia taageertay marka lafta laga hadla laakiin hadday boqof boqof dhexdhexaad ay Soomaaliya qaadatay waa arrin wanaagsan weeyaan waxaad ogtahay yani obiga niilka markaan taariikhiyan dib kugu celiyo yani markii ugu horeysay ee heshiis la galay waxay ahayd kun sagaal boqol iyo labaatan iyo sagaalkii waxaa heshiiskaas galay wadanka ingiriiska oo gumaysanayay wadamadan micnaha yani kulaala webiga niil sida kenya tanzania uganda burundi rwanda iyo wadanka sudan oo markaa wakiil uu ka ahaa iyo wadanka masar ayaa wada galay kadib kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii ayaa waxaa dhacday waxaa heshiis galay wadanka sudan oo markaa laba sano xornimo haysta iyo wadanka masaarida marka markii hore yani waxa waxaa loogu talagalay xilligii yani kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii heshiiskii ugu horreeyey waxa ingiriiska la galan masaarida waxaa loogu talagalay inay helaan micnaha waxa weeyaan afartan state bilyan yani kuyb mitir oo biyo ah kuyb mitir mitir oo biyo ah inay marka aado wadanka wadanka masar marka kun sagaal boqol soddon labaatan iyo konton iyo sagaalkii waxay marka ku heshiiyeen wadamada sudan iyo wadanka wadanka la yidhahdo masar waxay ku heshiiyeen in masaarida loo kordhiyo oo looga dhigo konton iyo shan dhibic shan milyan bilyan oo bilyan oo oo oo mitir cube mitir ah in la siiyo kasoo gudo marka waxaan ognahay boqolkiiba sagaashan iyo afar boqolkiiba sagaashan iyo afar yani dadka sooma dadka dadka micnaha yani masaarida waxay degan yihiin webiga hareerihiisay degan yihiin masar sanadka laba kun iyo konton waxay kamid tahay wadamada biila-aanta ku dhacaysa ay kamid tahay masar waxay noqon doontaa haddii webigan laga xiro meel laga kala guuray wuxuu noqonaysaa dhul laga guuray oo malaka la aaday marka ilaa sagaashan iyo sideed milyan oo qof ayaa wadanka ka guuray marka masar dhibkaas u haystaa laakiin yani siyaasad xubada masar siyaasad xubada masar ay samayso darteed ayaa cadaaskan faraha badan ay weraysaa waxaa kamid a waxaa idin xusid badan runtii webiga niilka niilka buluuga ah ayaa inta badan biyaha masaarada siiya niilka buluuga ahna biyihiisu waxay ka yimaadaan burleyda wadanka etoobiya ka yimaadaan burleyda wadanka etoobiya ka yimaadaan marka etoobiya xaq ay uleedahay inay daam samaysato oo koronto raqiis ay dhaliso si marka ay u kobciso nolosha dadka etoobiyaanka iyo nolosha wadamada jiraanka inay kobciso waajib saaran waay marka haddii micnaha waxa weeyaan masaaridu micnaha waxa weeye haddii iyada siyaasad xumo ay la imaaday soddonka sano ugu ugu dambeysay soomaaliya ay ihmaalisay carabnima carabnimada ayaga ay noo hili waayeen islaamnimada ayaga ay noogu hili waayeen maanta aan ugu hilayna maxay tahay yani dadka soomaaliya inay isweydiiyaan weeyaan war islaamnimadii iyo carabnimadii ay soddon sano noogu hilin waayeen maanta waxay maanta anagu u hilayna maxay tahay maxay tahay sheeg hadday meesha islaamnimo tahayna wadanka etoobiya islaama ku nool boqolkiiba lixdan islaam waay waxa ku nool wadanka etoobiya islaam waay boqol weliba dad soomaali ah oo anagana jinsiga walaalaheen ay ku nool yihiin oo toban bilyan gaaraya marka hadday soomaalida etoobiya taageeraynin masar waxba aysan taageeraynin
waa tahay brofesor caadaa umahadsan tahay waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo adigoo soo koobaya fursadda soomaaliya ay ka heli karto biyo xireenkan etoobiya ay sameynayso
soomaaliya fursad badan ka heli kartaa waxay ka heli kartaa koronto raqiis ay ka heli kartaa koronto raqiis ay heli kartaa koronto raqiisa mushkiladda ugu weynaa hadda waxa runtii aan etoobiya ku qabna waxay tahay meel aan ku heshiina ma laha ma dhibka jira kaas weeyaan waxay ahayd ninkan hadda abiy axmed waxay ahayd inuu yani apology sameeyo wixii dhacay heshiis uu keeno oo macnaha waxa weye si official apology soomaalida ugeystay ahayd maxaa yeelay waad ogtahay muqdisho ilaa saddex iyo toban milyan oo qof saddex iyo toban kun oo qof aa lagu laayay marka dhibka jir waxa dhibka hadda etoobiya naga haysto hal dhib keli weeyaan meel anaga etoobiya aan ku heshiin ilaa hadda ma jiro taas u weeyaan dhibkaas baa jira laakiin waxa weeyaan soomaalida waxay ka helaysaa waxyaaba fara badan ay ka helaysaa waxay ka helaysaa koronto raqiis ay ka helaya oo micnaha su wadanka laga iibin karaa oo aada raqiis u ah waad og tahay dalka soomaaliya yani wasaaradda korontada way way way burburtay yani haddii marka ay hesho koronto raqiis ah oo aada raqiis u ah soomaalida ka faa'iidaysanaysaa waxaa kale soomaalida ka faa'iidaysanaysaa tobanka milyan oo soomaalida ku nool etoobiya soomaalida waajib baa ka saaran noloshooda yani amnigooda iyo maarata nolol waajib baa ka saaran iyagan waxaaba qayb bay ka helayaan mid saddexaad waxa weeyaan xiriirka soomaaliya iyo so iyo so iyo etoobiya uu wanaag xiriir dolarka ayaa wanaagsanaayo weliba hodanka afrika ayaa aada u wanaagsanaanayo oo micnaha waxa weeyaan waxaa marka waxa waxay noqonayaan dawlado isku xiran oo dhaqaalahan isugu xiran oo isaga kala maarmin taana marka waxay keenaysa marka colaadaha inay yarayso
waa tahay waa mahadsan tahay waxaan u mahad celinaynaa eh, profesor cabdiwahaab eh, sheekh cabdisamed oo barnaamijka marti inoogu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska eh, asagana u mahad celinaynaa oo barnaamijka saaka nagala qayb galay eh, la taliye eh, ama diblomaad sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda profesor shaafici eh, falanqeeye arrimaha geeska afrika maxamed caalim oo jooga finland eh, iyo sidoo kale profesor fuaad sheekh cali oo inagu soo biiray dhammaantood baa u mahad celinaynaa intaa barnaamijka mid lamid aan kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
madaxow wajaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada